لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii sagaala- sagaalaad kitaabka alriyaad albadiica baabu najaasaati buu u baab yahay najaasooyinkii buu u baab yahay annajaasaat ama baabu najaasa waxaa looga jeedaa najaasada caynteedii waa wax la qurumaysto oo salaada asixiddeeda mancinaya marka waxaa hadda loo jeedaa baabu najaasatida waxaa looga jeedaa biisaalati najaasati najaasada najaasada suulinteedii najaasadii sidii loo suulin lahaa baa laga hadlayaa alxayawaanaatu xayawaanaadkii kulluhaa dhammaan wax allaale wixii noolo ah daahiratun daahir weey markay nool yihiin wixii noolo ah noolo kasta markuu nool yahay xayawaan ahaan waa u daahir ila alkalba ayga mooyaane iyo walkhinziira waila alkhinziira bahalkaa doofaarka la yihahdo mooyaane iyo walmutawallida kan dhashay minhumaa labadooda xaggooda ka dhashay ow min axadihimaa midkood xaggiis ka dhashay waa noole laakiin kuwaani daahir maaha waa ayga iyo doofaarka iyo xataa ayga midka mucallamkaagoo wax la baradoo wax soo ugaariya waa ku jiraa iyo walmuta walmutawallada minhuma labadooda kan ka dhex dhashay ow min axadihimaa amba midkood xaggiis ka dhashay oo waa maxay labadan midkood iyo xayawaan kala iska dhalay kuwaasi daahir maaha waa najaaso walmeytatu meytadii wixii baktiyey wixii naftu ka dhacday kulluhaa kulligeed najisatun waa najaaso ila alaadamiya binu aadamka mooyaane naftu hadday isaga ka dhacdo najaase ma ah wasamaka waa ila samaka kalluunka mooyaane waljaraada waila aljaraada ayaxa mooyaane waa saddex saddexdaas iyaga meytadoodu waa laga soo reebayaa najaase ma ah marka meyta waa wixii naftu ka dhacday gowrac sharcigan aysan kaga dhicin xataa shay aan la cunin haddii la iska gowraco gowracu waxba u tari maayo samag bariga iyo baadiyaha biyo la-aantaa kuma noolaan karo waa xayawaanka badda qaabkau doono ha u ekaado jaraadkuna waa ayaxa wa kullu maa shay dhammaantiis shaygaasoo kharaja ka soo baxay min asabiileyni labada wado hor iyo gadaal najisun waa najaaso hadduu doono naadir ha noqdo shay aan imaan jirin sida madi ama wadi ha noqdo wax kastoo labadaa wado ka soo baxay xataa noolaha kale wixii ka soo baxa oo labadaa wado ka yimaada waa la mid ila almaniya manidii mooyaane ila almaniya manidii mooyaane manidii baa laga soo reebaya mani binu aadamka manidaas manidiis ama xayawaan kale oo noolaha kale ah manidiis manidii waa laga soo reeba ila almaniya manidi mooyaane iyo wariixa riixdii waxaa gadaal ka imaanaya oo neeftaa ka imaanaysa mooyaane najaasa maaha iyo walxasaaqa ruurixi mooyaane dhagax in lam yancaqid waase haddousan ka guntamin oo ka samaysmin min albawli kaadi qofka haddii dhagax ka soo dhaco najaasa maaha mutanajis waa noqon karaa wo in la daahiriyo dhagax la daahirinayo meel najaasaa soo maray najaase iyo mutanajis baa kala jira shay najaasoobay iyo shay asal ahaanba u najaaso ah marka najaaso maaha haddousan markii hore kaadi ka samaysmin dhagax kaadi ka guntamay kaadi isqabsatay qashinkeedii iyada dhagax ka samaysa ka samaysmay hadduu yahay taas hadde kaadiba asalkiisa weeyaan waa najaaso wاnajaasatu najaasadu halaaثatu aqsaami waa qaybo oo saddexa waxalaal wixii najaasaa waa saddex qaybo muqafafatu mid la fududeeyey xukunkeedaa fudud wa muqaladatu mid la adkeeyey xukunkeedaa la adkeeyey wa mutawasidatun mid dhexdhexaysa saddexdaa weeyaan falmuqafafatu midda la fududeeyey bowl dakari wiilka kaadidiisa wey aladii dakarkaa wiilkaasoo lam yabluq aan gaarin xawlayni laba sano wuxuu waa kaadi ee wax kale maaha cidday ka timid waa wiil wiilku laba sano ma gaarin waa wada shuruud waxaan iska jir walam yatanaawal aanna qaadan lam yabluq xawlayna aan gaarin walam yatanaawal aan qaadan qidaa-an wax dheefa oo hayro labane caano keyrkooda caano waxaan ahayna waa inuusan qaadan shuruudaasaa laga maarmaana laba sano lagu leeyahay sanadku waa waa midka hilaaligaayoo dayaxa ah oo taxdiidi ahoo la hubo sanadkii inuu dhammaaday u fiirsa marka wiilka wixii kaleoo ka yimaada haddaysan wuxuu kaade ahayn sida dadka waaweyn baa laiskaga dhaqayaa ee wuxu waa inay kaadi yihiin cidda kaadida ale waa wiil gabadhii la mid maaha laba sano waa inuusan gaarin haddou gaaraa baxday caana waxaan ahayn waa inuusan cunno ahaan u qaadan iyo nafaqo iyo dheef ahaan u qaadan waxyaalo kale hadduu cuno iyana waa ka baxaysaa meesha wayadhuru waa daahiroobayaa maxaluhaa najaasadaa maalkeedu maxaluhaa haa najaasadaa mukhafafadaa maxalkeedu birashilmaa-i biyo rushayntood calayhi maxalkaa lagu rusheeyo dushiisa maratan waaxidatan kolkoo keliya hal mar haddii biyo lagu rusheeyo kaadidaa meeshay gaadhay intaasaa ku filan xataa yacumahu ilaa uu ka camimahayo uu ka qaalib noqonayo inuu dareeraano biyihii shumaan shardi maaha inuu camimaa shardia laakiin bishardi an tazuula waa inay zuushay caynulbowli kaadida caynteedii cayn maxaa looga jeedaa kaadida awsaafteeda ur ama hadday lahayd midab ama wixii la mid a cayntii waa inay zuushay kabacdina biyahan ku rushee kana qaalibna ha ka noqdeen yaysanba dareerin hadday rabaan bishardi an tazuula waa inay zuushay caynulbowli kaadida caynteedu qabla rashi rushaynta ka hor qabla rashi rushaynta ka hor waa in cayntii ay zuushay meeshii kaadida waa in saa loo maroojiyo saan qoyaan iyo waxaa isugu harin qoyaankii soocmaya waa in laga maroojiyo caana waxaan ahayn hadduu cunay cunno ahaanna u cunay sida malab waxaan leeyahay sida subag ama laba sanowba dhaafay markaas rushayn waxtari mayso dhaqid baa laga maarmaana ilmaha waxyaalaha yaryar ee dhabxanaga loo geliyo dhabxanaga ama calooshiisu inay fiicnaato loo siiyo kuwaa dhib ma leh la dhihi mayo caana waxaan ahayn boo qaata kuwaa dhib ma laha ayib najaasadaas waxaa la yihahdaa mukhafafatun wاlmuqaladatu midda muqaladadaayoo la adkeeyey najaasatu lkelbi eyga najaasadiisa wey wlkhinziir iyo doofaarka wاlmutawalidi midkii dhashay minhumaa labadooda ka xaggooda aw min axadihimaa midkood xaggiis iyo cid kalea iska dhashay xayawaanaadka kaleo daahirkaa ah waaye taasina wata muqalladaa la yihahdaa walaa yadhuru maxaluhaa maxalkeeduna ma ma daahirmayo ma daahiroobayo walaa walaa yadhuru ma daahiroobayo maxaluhaa xataa yugsala ilaa laga mayrayo sabca maraatin toddoba jeer toddoba jeer ilaa laga dhaqayo ayaa saa laga dhigayaa toddobadaasoo ixdaahuna mid ka mid ah makhluudatun lagu barxay ama lagu qooshay ama lagu daray bituraabi ciid turaabkii addahuuri wax sii dahiraya turaab daahir dahuura daahir mudaahir waaye ciiddaasaa la isticmaalaya laakiin meesha najaasadu gaadho waa meel aan dhul iyo ciid ahayn haddii meel ciida najaasada eyga gaadho dee ma ciid baa ciid kale dusha laga saaraya iyadaa ciid iskugu filan ya walaa yakfii kaafi maaha oo kuma filna bisabcati may walaa yaktafii ku kaaftoomi mayo bisabcati toddobada ilaa in zaalat inay zuusho mooyaane caynu najaasati najaasada caynteeda bilmarati اluulaa marka hore toddoba jeer hala dhaqo ma la yiri toddobadii lagu joogsan maayo ilaa in markii u horeysay toddobada ka mid ahaa najaasada caynteedii la zuuliyey lix ka dambaysana la mariyey mooyaane fain zaalat hadday zuusho najaasadii caynteedi bikayri اluulaa tii u horeysay markii koowaadoo la dhaqay keyrkeed markii labaad ama saddexaad ama afraad ama shanaad ama lixaad baa cayntii dhammaatay fajamiicu lghasalaati mayryaal mayryaal dhammaantood asaabiqati horreeyey yaa calaa zawaalihaa ka horeeyay najaasadan suulinteeda ilaa marka u dambeyso ay suushay intii jeer ka horeysooo la mayray yuxsabu waxaa laga xisaabinayaa maratan waaxidatan halkoo kol hal mar lix jeer markoo dhaqay baa cayntii midabkii ama dhadhankii ama urtii dhammaadeen lixdaa jeeroo cadhaqday kow a laga soo qaadaya kow haddaa ka soo qaada maxaa haray toddobadii lix kale lix kale dabada u qabo markii cayntu la zuuliya tiradu kuu bilaabanaysa mar boo dhaqay cayntii waa jidhaa mar labaad mar saddexaad waxaasoo dhan waa isla kow laanna wixii baaba weli jooga maxaa tiro la qabtaaba wixii baaba weli muuqda wayajibu waxaana waajiba bacdaha markaas kowaad dabadiis tamaamu sabcati toddobada intii ka hadhay markii labaad hadday kaaga zuusha cayntii yaa lix jeer ku dar waaye markii saddexaad hadba toddobada inta hadhay baa la rabaa ayib haddii wafi wuxuu waa cayntii haddii wuxuu wasfigii ay tahay oo cayntii aysan ahayne sifadii ama tilmaantii meesha ku hadhay weeye toddoba jeer markii la mayray bay suusha toddobada waa laguu tirinayaa hal mar baa ka dambaysiinaysaa waxna waa cayn waxna waa wasfi wasfigu waa barta muuqato midabka ka muuqanaya wixii la mida iyada intaa jeer dhaqday waa laguu tirin lix jeer haddaa dhaqday lixdii waa ku jidhaa marka kale ku dar toddoba kaga dhig wuxuu cayntii iyo jurmigii oo muuqdoo la qaban kara hadday yihiinna markaad intaa jeeroo a dhaqdid ilaa cayntu ka zuulayso kow bay ka dhiganta kow hadday ka dhigan tahay inta ka dambaysa toddobadii buuxi wlmutawasidatu najaasada mutawasidada ah baqiyatu najaa baqiyatu najaasaati najaasooyinka intooda soo hadhay wey mutawasidaa la yidhaha ey doofaar iyo wixii ka farxmay waa meel wiilkaa yar kaadadiisuna waa meel wax allaale wixii najaaso soo haray mutawasidaa la yihahdaa wayadhuru maxaluhaa maxa- maxaluhaa wey maxalkeedu waa daahiroobaya bija- bijarayaani lmaai biyo dareeridood caleyhi dushiisa maxalka dushiisa maratan kol waaxidatan keliya hal koo kol hal koo mar jarayaanulmaa biyo dareerkood najaasooyinka kale oo dhan dadka waaweyn waxyaalahaas waxa weye hal mar haddii biyo xoog ugu dareeraan waa ku filan in lam yakun lilnajaasati waase haddii najaasada uusan u ahaan jurmun jurmi muuqaal ah walaa dacmun dhadhan walaa lawnun midab haddousan u ahaan wey midab male dhadhan male ur male biyo xoog lesaa ugu bul ugu- ugu sii daa walaa raa'ixatun urna uma ahan fain kaana hadda u ahaaday lahaa najaasada mutawasitada ah shay-un shay oo min haadihi alawsaafi awsaaftaa ka mid ah jurmi ama dhadhan ama midab ama ur falaa yadhuru maxaluhaa maxalkeedu ma daahiroobahayo xataa yazuula ilaa uu ka zuulayo daalika ka alwasfu ah ilaa wasfigaas uu ka zuulayo meesha laga qaadayo waa najaasadii la dhihi jiray n- cayniya Ya, cayniyatun wa xukmiyatun sooma kala ahayn tan waa midda cayniyada ah haddaysan intaa midna lahaynna xukmiya la yihahdaa wayucfaa waa la cafiyey can illowni midabka waxdahu keligiis xaalu yahay meesha haddii midab ku haro midabkaa waa la cafiyey wa can iriixi urtiina waa la cafiyey waxdahu keligi xaalu yahay ur keliya baa jidha ama midab keliya ha isku darin labadooda midun waa cafis waase goorma markuu cafiska yahay idaa casura markuu cuslaado zawaaluhu zuulintiisu maaraa loo waayo waa la dhaqay waa la dhaqay maaraa loo waayo idaa ca- casura zawaaluhu haddou cuslaado weeye zawaalkiisu waa la xoqay waa la mar waa manaha isku jejebiyey xidiyaha lagu xoqay maare laga waayo saddex jeer iyaa la saa loo gala ama qori ama ul baa lagu qora waa la isku jejebiyey marada maara loo waayo walow tawaqafa hadduu ku ku joogso hadduu ku taagnaado hadduu ku istaago zawaalu najaasati najaasada zuulinteedu hadday ku joogsato calaa saabuunin saabuun ow kayrihi wixii la mid a in la zuuliyo waxay ku dul taagantaha oo aan looga maarmayn saabuun ama wixii la mida sida ushnaan gasangas iyo wixii la mid ah wajaba waxaa waajiba isticmaaluhu kaas isticmaalidiisa saabuunta iyo wixii la mid ah wayucfaa waa la cafiyey can الnajaasati baa la cafiyey najaasadii alatii najaasadaasoo laa yaraahaa uusan arkaynin albasaru aragga almuctadilu dhexdhexaadka ah qofka indhihiisu dhexdhexaadka yihiin najaasada uusan arki karin waa cafs meeshay doontaa ka timaad amaa qofka dhexdhexaadka aragiisu yahay hadduu najaasada arki karo waa ka duwanta waa tan marka wa can ilqaliilina waa la cafiyey wixii yaraa baa la cafiyey oo mina demi dhiiga wax yaroo dhiiga iyo walqayxi malaxa in kaana hadduu ka ahaaday min gayri kelbin ay ciidaan ahayn wa khinziirin dofar waxaan ahayn waay waan yaro dhiiga ama carur malaxa waa cafis hadday ka timid ay doofaar cidaan ahayn cid kale ka timi shuruud baa jidha afar ah wuxuu waa inay yar yihiin waa inuusan isku dharoobin isagu ey doofaar waa inaysan ka ahaan najaaso kale waa inaysan ku darman oo ajnabi ah xataa hadduu qofku istoobo istiiftiifo isisarsaro waa la mid wa cani ilkathiirina waa la cafiyey kii badnaa waa dhiiggii badnaa ayadani in kaana hadduu ka ahaaday min ashaksi min ashaksi shaksiga nafsihi naftiisa laftiisa isaga shaksi ahaantiisa haddii dhiiggu ka yimid qofkan dhiiggan badanoo isaga ka yimid waa cafis waaye oo kharaja uuna soo baxay dhiiggu bikayri ficlihi isaga ficilkiisa keyrkiisa isagoo iskama keenin dhiig badan baa ku yaalla isagoo iskama keenin dhiig baana ka dharooban waa cafis waana isaga dhiiggiisii oo waxaan najaasadan iyo dhiiggan hadday isaga ka yimaadeen wax yar tahay waa cafis hadday wax badan tahayna waa cafis shuruuddaas afartaa baa jidha meeshii najaasadan dhiiggan ka yimid waa inuusan dhaafin waa meesha markuu dhiiggu soo baxay dareerka iyo uu ku gaari lahaa jirkiisa iyo marada meesha nabarka kaga aadan iyo waxaas intaa waa la ogolya kow mexalkay ka soo baxday waa inaysan ka guurguurin oo maxallo kale tegin labo ajnabi waa inaysan ku darman isaguna waa inuusan iska keenin intaasaa lagama maarmaana walaa yatanajasu ma najaasoobo addaahiru shay daahir ah annaashifu qallalan idaa waqtigii asaabat ay asiibto hu isaga najaasatu najaaso naashifatun qallalan laba qallalan isma najaaseeyaan ma maqasha isagu waa daahir gacantiisaa qalalan ama maradiisaa qalalan wey najaaso kaloo qalalan baa ku dhacday digo iyo najaaso un qalalan bay istaabteen hadduu doona ay baa taabtay qalalan isna waa qalalan yahi najaaso qalalan iyo meel daahir oo qalalan waxbay is yeeli mayaan waaye hadday qoyantaa baxday walaa yadhuru ma daahiroobaye shay-un shay daahir ma noqdo oo min najasil najasil cayni cayn najaasadeeda caynu najaaso shay ah shay isagu najaaso noqday ma daahiroobaye ilaa juluud lmeyt meytada mooyaane maqaarkeeda idan dabaqat markay iska magdoontay idan dabaqat markay magdisnaato magdintii la helo ayib taasi maxay tahay marka ilaa juluud lmeyt idan dabaqad markay magdoonaato iyo walkamru waa ila lkamru mooyaane haraggii baktiga wey horta tan hore waa la la magdiyey waa magdoonaatay ama ha lagu sameeyo ama iyadaa iskaba noqotayba iyo walkamru mooyaane idan qalabad khamradu markay u gadoonto khallan khal binafsiha nafsad ahaanteeda khamraa khal noqotay khalku waa biyo kale oo khal la yidhaahdo oo dhanaan oo cunnada iyo lagu cunaa jira daawana ah khamradii wixii wax ka waalinayaa ka ba-ay deedna khal bay noqotay wax lagu daray iyo wax lala saaxiibiyeyna ma jiraan iyana waa shayga labaad walaa yaduru dhib ma leh fawaraanuhaa kariddeeda khamrada iska karkadha balaayo baas baa da ku jidhe ya aashidkeediiy balaayadii waxeeda baa kor u kacay kariddaas iyo koruqaadkaas wax dhiba ma leh foowaraan baa la yidhahda walaa naqluhaana dhib ma leh khamrada rariddeeda mina shamsi qorax laga raray ila dilli hoos loo raray iyo walal cagsu cagsinaan dhib ma leh oo xaggee laga raray hoos xaggee loo raray qorax ama qorax baa laga raray hoosaa loo raray qaadiddaa xagga iyo xagga la geeyey wax dhiba ma leh wax kaloo ka xasila haddaysan jirin fain durixa haddii lagu tuuro fiihaa khamradii shay-un shay baa lagu dhex riday ama shay baa iskaga dhex dhacay qabla takhallulihaa ay khalowda ka hor intaysan khal noqon walow daahiran baa allah ka dhigay wa baqiya shaygiina waa ku baaqi noqday fiihaa dhexdeeda waa iskaga dhex jiraa xataa takhallalat ilaa ay ka khalowday waxbaa lagu dhex riday waxbaa lagu dhex tuura ilaa ay khal ka noqotay waa la sanceeyey lam tadur ma daahiroobayso shaygii lagu dhex tuuray baaba lasii najaasoobay shaygii qofku hadduu shay degdegsado iyadoo aan waqtigiisi la gaarin dee waxaa lagu cuuqiba bixirmaani soo mahayn dantiisi ma gaarayo khamrada mid waxaa la jiraa khamra muxtarama la yidhaahdo waa midda markii hore oo la biyahan la miirayay sharaab ahaan loo qastay ee aan khamro ahaan aan looga jeedin hadhow baa la arkay iyadoo khamro ahaan noqotay khamrada xunna waa in la daadiyo waxyaalo badanoo isbedelaa jira oo siday ahaayeen iska bedelaya hadda dhiigga xoolaha ku jira ama bini aadanka dhiigga ku jira caanuu isku bedelaya qofka dhiiggiisan ama meni isku bedelaya bahasha dabyada la yidhaahdo khazaalka iyo garanuugi iyo wax la dhahaba dhiiggeedu miskiba isku bedelaa buro yaraa ka soo baxaysoo miski noqonays biyihii yaraaye meel ku jira haddii la badiyo waa isbedelayaan daahir ba isku bedelaya saas iyo ashyaadaasi iyana kuwaas bay la mid yihiin sidaasoo kale weeyaan marka khamradu waa balaayadaas xun oo dadka waalinayso oo in laga shaqaysto iyo in wax laga raasho iyo waxaasoo dhan ay dembiga yihiin oo intaasoo qof baa la lacnaday iyada darteed oo qofka soo sameeyey iyo kan soo raraya iyo kan dalbaday in loo soo raro iyo kan gadaya iyo kuwa ka gadayo iyo kan u dhexeeya u kala gadaya iyo ciddii soo qaaday waxa toban qolo baa la lacnada iyada darteed waa wax xun oo dhib badan wey waaye khamrada wanaagsan oo nadiifka ee xalaashaa ee dayibka waa midda jannada taal wa anhaaru min khamrin ladatin lishaaribiin khamradaa weeyaan webiyaasha dhan ah marka webiyaashaa dhan buu ka qadayaa qofka oo buuxa ee khamrada xalaashaa ee dhibta lahayn oo wareer iyo madax xanuunka lahayn ee waalida lahayn haddou midaan meelaha ku jirjidho oo lagu miismiisanayo dhalooyinka iyo balaayada ou adduunka daba ordo ya dee khamradu markuu qofku cabayana iimaanka horta iyo khamra isku meel iskugu imaan mayaan sida dallada oo kale ayaa kor laga taagayaa iimaanka ya haddou sidaa ku tago diinta kaga baxana khalaas waaba laga wada iimaanka haddou soo noqdaan markaasaa lagu soo celinaya khamradu waa waxun wey aafo ah ilaahay hanaga badbaadso sharkeeda inta ku howlan allaha kasoo hanuusho darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bاsawaab